waxaan u malaynayaa mataqaanaa dadku hordhac iyay sii samaynayaan wax wadahadal oo weli bilaabmay ma jirto laakiin waxaa jirta saansaan in uu wadahadal dhici doono annakiyo dowladda hadalkaasina weli ma dhicin waxa keliya tay hadda dadku kasii sasi karaan waxa weeye saansaantaasaa laga sii ordaya xagga dowladda ma aha waxa la leeyahay mucaaradka dhexdooda ayaa isuruursanaya oo wadahadallo u socdeen beryahanba marka taa weeyaan baa la yidhi ta lagu kala tegey
wax lagu kala tego horta ma jirto urur baa jirta maanta dhaqdhaqaaqa oo shaqaynaya jirta ururkaasi waa ammaan annakii hore u sheegnay v o gana ka hadalnay xisbiyada sharciyaysan inay isku tegi doonaan iyo wixii xusbiyo kaleba xusbiyada waan u yeedhnay anigoona kasii hordegayn dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaka dib u dhigay xisbiyadii waxaad u malaysaa rag badan iminka inay dib u joogsadeen waana waxyaabo u gaaro oo tafaasiil anigu ma rabo inaan galo laakiin wadahadalkii ammaan intii ay ka gaari kartay way ka gaadhay waxaan odhan karaa anagu maanta meel fiican baan joognaa ammaan ahaan haddaan nahay waan isku kalsoonahay waan isku duubannahay wixii hawl ee kale noo yimaadana markaasaan ka tashan doona haddii la idhahdo laakiin rabash ammaan marka laga tago waxaa jira wadahadallo kale oo idiin socday amba official ha ahaadaan amba yar rasmi ahaan xiriirkaas wacanka imika wax lagu kala tegay baa la sheegaya
iminkaan waxaas ku soo hadhay oo keliya ti mataqaana xisbigii ammaan xisbigaasina waxa weeye dadkii uu hadallada la wada galay xoogaa dib bay u jiitamayaan siyaasadduna waxay u baahan tahay runtii mataqaanaa wax la yidhahdo mataqaanaa qofku waa inuu go-aan iyo qadiimad yeelan karo isagu go-aan gaari karo xisbiyadu haddii ay xoogaa dib u joogaan ay waxyaabaha soo socda mataqaanaa sida maanu arkaya sida maanu arkaya siyaasigu waxaa loo baahan yahay inuu qaraar qaadan karo rag badan oon la sheekaysanay qaraarkii uu ku adkaado inay qaataan barhkood waxay sabab ka dhigteen militoonkayagii amba dadkayagiiba xoogaa na diiday barhkood waxyaabo kale oo u gaaray sheegteen marka waxaan ka soo qaadaynaa waxaas oo dhan wax aan galnay oo mataqaana hawsheedii ayna dhaaftay iminkii haddana waxa weeyaan ammaan meel fiican bay socotaa waxaanan sugi doonaa kulli waxa weeyaan natiijada kasoo bixi doonta mataqaana wada hadalka soo socda muxuu yahay wadahadalkaas kulley xagga dowladda waxaa laga sugaya wadahadal waxyaabo aan dalbanay baa jirta oo mataqaanaa doorashadan mataqaanaa see u dhacdo mataqaanaa nadiifa oo xalaala taasina waxay u baahan tahay in laga wada hadlo taasoon video-ga hore uga sheegay aan sabab annagu xitaa barkaya aan ka hayn inaan waxyaabaha joojino laakiin waxaan rabnaa in dalkani aanu tusi karno inuu horumar aan ka gaari karno wadahadalkaana haddii mataqaanaa si fiican u ramaado doorashada mataqaanaa markaasaan ka tashan doonaa ka qayb gelaysaan doorashadan markaa iminka baarlamaanka soo socota haddii mataqaanaa aan shuruudaha aan soo jeedinay haddii mataqaanaa la ogolaado waan ka qayb geli lahaa